labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay kusoo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa kusoo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen isbitaal uma hayaan daawo uma hayaan meel ay geeyaan ma hayaan inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawac ahaa xawaalo wadareedkaas ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waa gaarayaa waana la baari doonaa waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaalo wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii sawirro ay isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oy isku soo xirxidhaan inay maxaanku yidhaahdaa ay been ka sheegaan waayo waxaa muxuu ahaay baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegayo in badan oo ka mid a waa run wiilaa naga dhintay dagaalaan aadna dagaal waa lagu soo dhintaa waa lagu soo dhaawacmaa guul iyo sharaf iyo heybadaa lagala soo noqdaa